Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xal u helidda fatahaadda Webiga Shabeelle. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiinta Wasaaradda Beeraha Hirshabelle iyo beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim ayaa ka warramaya kulanka.
masiibadan markasta soo noqonoqoto sidii ay wax ugu qaban lahaayeen ka tashtaan kadibna ay ay wasaaradda yimaadaan dhahaan eh, gacanaha nagala siiyo waxaan diyaar u nahay inaan wixii aan qaban karna aan qabanna aadaan ugu faraxsannahay Eh, runtii wax badan ayaad arrimahaas ku soo dadaasheen Eh, ka wasaarad ahaana mar kasta annaga garabkiinaan ahay maxaa yeelay hadday noqon lahayd eh, em, em, kulmis gudoomiye maxamed dheere xilligaasi waa ogyahay saddex afar jeer ayaan gacan ka geysanay sidii waxaas wax loogu qaban lahaa hadday noqon lahayd jawaano hurwaa sidoo kale marka eh, biyo naga tan badan ayaa yimid waxyeeladaasi eh, dadka gaartay waxaan leenahay ciddii waxyeelo gaartay samir iyo imaan allah ka siiyo bedel kheyr qabo Qaar ka mid ah beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka warramaya dhibaatooyinka ay u geysatay fatahaadda Webiga Shabeelle.
salaan kadib waxaan meeshaan isugu nimid dhibaato na saamaysay intaan meha joogto oo ka wada tirsan degmo iyo gobol taasoo ah inay nagu baxday fasahaad saddex sano waxaan tacbeyni iyo wixii kaleba dhulka ku dartay aanna lahay- aanna lahaynin wax hadda daryeel ah buuqdaasoo ka baxday tuulada la yidhaahdo kulmisweyne qabo wey waxba ka qaba la'aan dadka shacabka ahay bishi waa ka barakaceen dhulku waa ka tageen beerihii waa ka tageen xoolihii waa ka baaba'een waxaa daadiyey biyahaas saddex sano oo guya dayra waxba lagama soo gooso biyaa la dhex fadhiyo markii malamaag hala tacbo waa imaan waa gooyaheen biyahaas waxay mareen kulmisay ka soo baxeen waxay mareen naxarow waxay mareen dhulkaasi ku jiitameen dhul la yidhaha balcaanay galeen dhulka balcaano waa badan yahay Ahmiyadda kulanka ayaa ahaa sidii xal waara loogu heli lahaa fatahaadda Webiga Shabeelle ee sanad waliba khasaare u geysata beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe.